bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayana howdeedii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa caawa waa habeen isniinaha talaada ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha toddobaad sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku dhawaaqday inay heshay hub culus iyo diyaarado dagaal kuwaasi oo lagula dagaalamaya dagaalyahanada shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa la taliyaha amniga qaranka oo faahfaahin ka bixiya nuuca hub ay dowladda soomaaliya heshay iyo wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono wareegga wararka dalsana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya oo gaaray magaalada galcad ee gobolka galgaduud iyo abaabul culus oo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab oo ka bilowday gobolka galgaduud caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa maxaa ka jirin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya toddobaadyada soo aadan uu ku wajahan yahay bartamaha soomaaliya halkaasi oo uu madaxweynaha ka dhigan doono fariisin laga duulaan tago islamarkaasina laga ambaqaado wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiye ku-xigeenka markaasi amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka oo ka hadlay qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab xilli uu daaha ka qaaday in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mid ka mid a gobollada dalka uu ka dhigan doono madaxtooye kumeel gaara uu ku howlgeli doono inta laga ambaqaadayo wejiga labaad ee dagaalka shabaab caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa isagoo arrimahaasi ka hadlayo qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono wareegga wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga deeriyey xaaladda magaalada baydhabo oo muddo goodoon ku jirto xilli la warinayo in kooxda shabaab gebi ahaanba magaalada goodoon ay geliyeen sidoo kale ay hor istaageen gaari marka aan idhaahda gaadiid magaalada ku wajahnaa kuwaasi oo raashiinka qutul daruuriga noocyadiisa kala duwan magaalada u waday haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo caawa si adag kaga hadlayo xaaladda goodoon oo ay magaalada baydhabo wajahayso muddo maalmo ah sidoo kale waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa hadduu rabi idmo xilliga ay dhacayso doorashooyinka madaxweynaha somalilan iyo tan xisbiyada oo la shaaciyey xilli muddooyinkii ugu dambeeyey muran xooggan u hariyey doorashooyinka somalilan caawa ayaannu idiin soo gudbin doonaa warar amuurahaasi ku aadan sidoo kale waxaad caawa dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada galcad ee gobolka galguduud deegaan hoos tago aan warar idinkaga heno iyo qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad caawa wareegga ku dhegaysan doontaan axmed cali maxamed ayaa farsamada ku jira waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
mar kale abay wanaagsan ayaanu dilenahay akhyaartaana dhegaysatahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mawjadda hirka dherarkeedu yahay kuwii sagaashan dhibc shan megaartis fm kaasoo ayna maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka bani banaadir iyo weliba gobollada kaleo fm ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu dilenahay saaxiibayaal habee wacan wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa wararkeena waxaana caawa ku bilaabi doonaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo helay hub culus iyo diyaarado dagaal kuwaasi oo qayb ka noqon doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la warinayaa inay heleen hub culus iyo diyaarado dagaal kuwaasi oo qayb ka noqon doono ee kuwa ciidamada dowladda soomaaliyeed u adeegsan doonaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab sida laanta afka soomaaliga ee v o eeda u sheegay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xuseen sheekh waxaa sidoo kale uu sheegay in hubkaasi uu yahay mid markaasi ay ku jiraan diyaaradaha qumaatiga u kaca helokobtaro iyo hub culus oo ay dowladda soomaaliyeed ay heshay xuseen sheekh maxamuud ayaa eh, waxa uu sidoo kale ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab waxaa marka hore faahfaahin uu ka bixinayaa eh, mar uu la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o eda hubkan ay dowladda soomaaliya heshay iyo nooca uu yahay iyo eh, dagaaladii dhacay ee guulaha dowladda soomaaliya ee ka gaadhay sidoo kale waxauu ka hadlayaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab iyo qorshaha dowladda kaga aadan
hawshaas eh, waa hadda eh, dabcan waa hawl dhammaystiran eh, xag ciidan eh, keliya un waxay sugaysaa eh, amarkii sare oo madaxda iyo ku dhaqaaqisteeda eh, si loo soo afjaro wejiga koowaad oo runtii waxoogaa yar dib u dhaca ku dhacay dhammaystirkiisa Eh, la rajaynayo marka in aan weeldaa soo socda magaalooyinka ceelbuur iyo dalhareeri ee ku haray in eh, laga xoreeyo cadowga arrintaas marka waa arrin militarigi eh, dhammaystiran laakiin go-aankii uu siyaasiga ahaa oo lagu howlgalayay uu dhiman yahay waa was- waa xiriiray leeyihiin eh, dabcan eh, wejiga koowaad sababta loogu bixiyey inay wejiyo kale yihiin ayaaba caddaynaysa in ay raato raato yihiin oo maaragtay wixii weliga shabeelle galbeedka ka xiga ee loo soo jeesan doono ilaa xuduudda soomaaliya markii laga soo dhammaado dabcan taas macnaheedu maaha in aysan howlgallo aysan jiri karin dhulkaas xaggaas jira haddaba way socdaan oo dhulalka shabeellada hoose jubbada hoose intaba howlgallo cadowga lagu baacsado oo dhulal looga bixiyo ayaa socda laakiin eh, wejigii labaad oo safmarka ahaa oo ay ka qayb qaadanayeen dowladaha dariska ah iyo ciidamadeena huwanta ah een, waa een, weli ma uusan bilaaban wuxuuna ku xigi doonaa markuu kan ka hore dhamaado completely kan een, bilow ilaa dhammaad taageero aad u kooban oo afnis ah iyo taageero cirka ah oo dowlado saaxiibo ah laga helay mooye completely ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya een, bulshada degaanadaas jooga ayaa shabaab ee u xoog sheegtay ka adkaaday oo ay weliba ay weligood ku andacoon jireen ciidamada soomaaliya maaha cidda nala diriraysa oo aan anagu maaragtay la dirirayno laakiin waa markii koowaad oo la tusay cidda ka adkaanaysa oo ka awood badan in aysan ahayn ciidamo ajnabi ah oo ay tahay ciidamada soomaaliyeed iyo shacabkeeda isku Een, dabcan ee, hubkaas een, ee, maaragtay in badan oo kamid ah een, duqayn ayaa looga burburiyey in badan oo kaleeto dagaalo iyo ayaa looga soo een, kabsaday oo looga soo ceshtay Ee, gacmo isdhaafaya dagaalku markuuba gacmo isgalayaan labada dhinacba maaragtay een, khasaarooyin way jirayaan Ee, laakiin dowladda soomaaliya een, een, cunaqabatayntii ee, hesh- ee, maaragtay ee, hubka oo saarnayd november een, sanadka horeeto ayaa waxaa looga khafiifiyey inay awood u leedahay in ay ee, tallaabtii u mari jirtay inay hubka waaweyn een, soo galato ama la siiyo in laga khafiifiyo oo ay tallaab ka sokaysa ay ku heli karto sidaas ayaa hadda s- dowladda soomaaliya ay ay maaragtay bilihii lasoo dhaafay hubab ku jiray kuwa maaragtay ka xaaraanta ah soomaaliya ama ay lagu adkayn jiray dabcan waxaa jira helicoptero oo maaragtay oon gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowla ciidanka soomaaliya maanta ay leeyihiin waxaa jira hubkan oo hoobiyayaasha waaweyn oo boqol iyo labaatanka ah oo hubka xaaraantaa ku jiray ka xaaraanta inay dowladda soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeenu ay dheer yihiin xagga hub ahaan ciidanka shabaab ay wataan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysta wax way isugu jiraan waxna loo dee lagula deeqay iyo waxna la siin haruun arrintaas waa in hoogaa detail ah kumana fiicna in dee waxyaabaha detailska maaragtay si tafaasiila loo galo laakiin capability cusub oo ay ciidanka soomaaliya maanta leeyihiin inay kamid tahay ayaan la wadaagi karaa shacabka soomaalida taasina waa waxay lamid tahay jawaabtii horeeto waxyaabaha detailka ah wax muhiima maaha uun shacabku inay ogaadaan inay ciidanka soomaaliyeed maanta ku hubaysan yihiin hub aysan hore uga haysanin waa su-aal aada fiican horta meel fiican inoo maraysaa oo benchmarkska tobankii benchmark oo dowladda soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oo ay hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd haday noqon lahayd shuruuc siyaasaad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo oo safe ah inay dowladda soomaaliya awoodaheeda leedahay taas meelo fiican ayaan ka gaarnay labo xagga sumcadda qayb weyn ayay ka tahay in dowladda soomaaliya si fuli ah loogala qaado inkastoo hadda aan awoodnin aan hubkii tallaabooyin kaleeto u marno haddana xagga sumcadda dowladda soomaaliya in aysan cunaqabatayn saarnayn haddii ay tusaalaha ku siiyo dowlado ama sharikado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro iyada oo si kastaba ugu sharxinta aan isu dayeynin inay fahmaan marka sababta dowladda soomaaliya ay u rabto si ay soverenitideeda iyo gobanimadeeda si dhamaystiran usoo ceshato sumcadeedii oo na ay usoo ceshato ayay u dalbaysaa in hubka si dhamaystiran looga qaado aad iyo ayay wen weyn tahay waa maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda soomaaliya hadda ay ku guulaysatay waa dhamaystirka howlahaas benchmarkska ah oo soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul daarto waa mahadsan tahay dabcan heshiiska amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo in dhaqaalahooda aan awoodno maaragtay iyo in ay ay aysan u adeegeynin maaragtay dad xukun haya ama shaksiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhacangalkiisa waxaanan hadda rabnaa inaan ku qabanay dowlado saaxiiba ah dowladda maraykanka in ay maaragtay shir bishan december loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada soomaaliya ay ku heshiisay oo u hogaansanaanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructureka ama ha noqoto xarumaha keedadka hubka ha noqoto maaragtay maaragtay ciidanka dalka dhisidiisa oo dronska iyo waxyaabaha helicopterska ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah ciidanka lugta ah tayeyntiisa gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska in maaragtay la helo tababarkoodii la helo in soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professionaal ah oo tayo leh in ay hal mar ay adduunku gacan ka geyso si ay dowladda soomaaliya laba kun iyo toddoba iyo labaatanka si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto waxaa sponsor isla ah toddoba dowladood oo soomaaliya saaxiiba la ah waa maraykanka waa turkida waa ingiriiska waa qatar waa imaaraadka waa sacuudiga iyo euda toddobadaas ayaa soomaaliya wada qabanaysa maaragtay xiliyadahana dowladaha saaxiibada ay leeyihiin oo dhaqaalaha haysta laga kaalmayn doono inay ku casumaan dowladda soomaaliya dabcan
waan ku salaame kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiifka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oy kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama ab storeka simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
warshada isbuunyada ee dubay duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha sanmaraya calashaan warshada isbuunyada ee dubay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubay wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo buglaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubay v i b medical matres superform standard dubay sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubay keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud 4g
dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan habee wanaagsan ayaanu idin leenahay weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaa markaan haddii aanu fiirino magaalada beedhabe ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowr maalmood goodoon ku jirto ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maanta ay si adag ay kaga hadleen xaaladda ka taagan magaalada beedhabo xildhibaanadan oo u badan kuwa ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa marka hore waxiso qoto dheer ay kaga hadleen buuq ka taagan baarlamaanka kadibna waxay si adag ay kaga hadlayaan xaaladda hubintalaanta ee ka jirta magaalada baydhabo kadib markii la sheegay in kooxda shabaab gebi ahaanba magaaladu ay guudoomisay sidoo kale ay xayiirtay gaadiidkii noocyadiisa kala duwan ee raashiinka qutul daruuriga gaarsiin lahaa magaalada xarunta kumeel gaarku waa koonfur galbeed ee baydhabo waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta adigii aan u nimid waad u jeedeenoo dabcan habacsanaantii maalmihii u dambeysay socdayn baa weli socota oo ajendayaashii iyo weli ay kala dhiman yihiin baarlamaanka maanta oo dhan in loo waca haddana keliya qaybayn loogu waco waa dhaliil ay leeyihiin guddoonka waxaan rajaynaynaa baarlamaanka inuu isla xisaabtan aado isla xisaabtankaas oon annagoo horey ugu codsanay xildhibaanada u codsadeen guddoonkana weligu ka warwareeganaya xildhibaanadna de haddii dhexdooda aan xisaabtan ka dhicin dee waxaa socon doona sidaa hadda leeyahay oo golihii in maanta oo dhan xildhibaanadu maalmo oo dhan aan la fariisan haddana maantana keliya qaybayn keliya loo sameey marka taas waa nasiib darro waxaan rajaynaynaa golahu inuu ajendayaashiisa isla xisaabtanka sababto waa in lala xisaabtamo gudoonka hadduu rabo isaga nafti isagan in lala xisaabtamo gudoonkana xildhibaanadu la xisaabtano oo maqnaanshaha iyo mar walba la leeyahay kooramtaan soo buuxsamaynin inay kala xisaabtamaan waxyaabo kale oo aad u tiro badan oo golaha dhexdiisa ka jiran in laga xisaabtamo u baahan marka taasaan rajaynaynaa in ii sheegay xildhibaanada iyo gudoonkaba sida aan horeyba ugu gudbinay mooshin isla xisaabtan ah in isla xisaabtankaas la keeno aan ka codsanaynaa si baarlamaanku u tooso shaqadii ummadda soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed u soo egmatay ayna ka sugaysay u fadhisay say u galaan marka taasaan u rajaynaynaa insha allah keliya waxaan kusii dari doonaa waan rabaa keliya iyadana inaan ka hadlo waxaa soo korortay muddooyinkii ugu dambeeyey muddo isbuuca isla xisaabtanka baarlamaanka baarlamaanka dee wuxuu u baahan yahay siduu hadda ku socdo kuma socon kara muddo isbuuca baarlamaanka lama furin maantaa la furay ajendiyaalaa la qaybiyey qof ka hadlay xataa lagama hadleen fursad looma siin xildhibaanada inay ka hadlaan de taas waxay tahay baarlamaanka inuusan shaqaynaynin ummadda soomaaliyeedna u muuqanaysaa baarlamaankana guuxiisa waa ka dareemi kartiin maanta oo dhan ii sheeg in layma gudoonka gudoonka gabowda dee gudoonka baarlamaanka waa taqaanaa gudoomiyaha ku-xigeenadiisa in lala xisaabtamo oo la dhaha dee baarlamaanka sidaan uu kuma socon kara hadduu sidaan kusii socdo isagoo bilow ah weliba kala fadhigiisa daacad la maraayo dee sidaan kuma sii shaqayn kara waxaad moodaaba baarlamaan wakhtigiisa gebagabayuu yahay oo kale inuu u socdo marka sidaana suurtagal ma ah ajendayaasha dabcan waxaa u qaabilsan guddiga joogtada inay soo dejiyaan oo xildhibaanadan u soo gudbiyaan golaha iyagaa shaqadooda tahay oo loo igmaday inay inay ay soo gudbiyaan marka de iyagaa laga sugaayey baarlamaankan horey kudlo xildhibaana amase dhowr xildhibaano ilaa sodomeeye ah oo tabashooyin ka qaba sida ay wax u socdaan baa mooshin soo gudbiyey mooshinkoodana wuxuu ku aadanaa isla xisaabtan keliya dadaa si kale u kala turjumanayay laakiin ma ahayn keliya waxaa la rabaa toosin iyo isla xisaabtan baarlamaanka inuu aado laisla xisaabtamo xubnaha golaha shacabka dee iska maqan muddooyinkii baarlamaanka maalin walba waxaad ujeedaan inuu boqol afartan boqoltan afartan shan uu ku furmaayo boqol iyo soddon xildhibaan aawe xaggay aadeen yaa fasaxay xeer noocee lagu fasaxay guddoonka wuxuu siinaya sharcigu ogolyahay soddon xildhibaan keliyu fasixi karaa laakiin boqolka kale oo iska maqan maalin waa mahadsan tahay arrinta aan rabay inaan ka hadlay ka mid tahay baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon waa masiibo kaleo soo korortay baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimaddii kumeelgaarka koonfur galbeed waxaad kaloo la socotiin baydhabo inay tahay eh, guud ahaan soomaali magaalada dadka ugu baraka oo almost dad ku dhow half milyan mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaara iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftooda deegaanadoodii horey ugu soo barakaciyeen oo half milyan ah oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay ee keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay ee waa dhibaato aad nasiib darro u ah waxaad la socotiin magaalooyin kale oo eh, koonfur galbeed ee ka tirsan oo sida xudur iyo waajid iyo diinsoor qasac dheere ee muddo shan iyo toban sano ah ay go'doonsanayeen marka baydhaba ee, dadkii haddana ay xoogaha soo micin badeen in haddana culoqabateen kale loogu daro waa nasiib darro aad u weyn waan ku cambaaraynaynaa dee waxa waxa sameeyana waa shabaab ee, dee bulshadan soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin waa nasiib darro maalin walba soo kordhaysa ee, baydhabo ee, dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay ka soo jireen barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin kuwa aan baraka ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaarada daaladhacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen marka arrintaas waxaan waxaan ka codsanaynaa dowladda ee, federaalka xukuumadda madaxweynaha ugu horreeya in arrintaas tallaabo degdega laga qaado waayo waddooyinka u baahan in la furo ciidamada soomaaliyeed ee maalin walba lasoo tababara dowladda ay keensantay wallaahi nasiib daro waay maamulka isaga naftiisa inkastoo tabartiisa markii horeba ay yarayd haddana muddooyinka ugu dambeeyey maamulku wuxuu ku mashquulay muddo kororsi iyo siduu kursigaa usii joogi lahaa isagoo waqtigiisu eh, kii horey u dhammaaday mar labaad loogu daray mar saddexaad haddana uu raadsanayay muddo kororsi Eh, dee dadkiina dhibaato intaa leeg ay ku dhacaysa marka waxaad moodaa maamulku inuusan marna xisaabta ugu jirin sidii bulshadaas dhibaatada loogu dulqaadi lahaa oo muddo kororsi iyo kursigaas si laysaga fadhin lahaa dee kursigana micno yeelan waaye micno ma yeelan kara haddii aan bulshadaas looga adeegaynin oo dhibaatada haysata aanan loogu gurmanaynin oo waddooyinka loo furaynin maamulka marka mashquulkiisa intaasu ku maqan yahay annaga maadaama de xildhibaanadii federaalka aan nahay eh, qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo dee ii sheega xukuumadda waxaan rabnaa inay arrintaas gurmad degdeg ah tillaabo degdega laga qaado sidii waddada loo furi lahaa annaga waxaa noo qorshaysan inaan de qayladhaan u samayno xildhibaanadu de qoryo ma wataan ma hubaysna ee ii sheeg adii de bulshadii inay abaabulaan dowladdii ay kula xisaabtamaan waddooyinkaas sidii loo furi lahaa ee shacabkaa dhibaataysan cid allaale ciddii wax u tari kartana si loogu ta- ee, ee, ee, gacan ugu siin lahayn intaasaa iise doorkooda ugu weyn ay tahay ee, dib u xuraynta iyo diyaargarowgii bulshada horey u socdayna de dadka waa la abaabulay iyo waa diyaargaraysiin diyaar waaye de dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay waxaan rajaynaynaa in ee, dagaalada dho- mataqaanaa ii sheeg adii gobollada ee, oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu aadan yahay meelo kale ay dhibaatadu sii saamaynaysaa marka dowladda soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta wuu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka ah inay maanta ay shacabkii soomaaliyeed dhibaato intaa leeg ay u geystaan dee looma dulqaadan karo maanta galaas caanaa lama geyn karo baydhabo dee ilmihii baa ii sheegaadi maanta caan la'aan ku ah dadkii waaweynaba waayeeladan awoodin ee, gaari ma geli kara wax ma socon karaan marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg ah arrintaas ee, tillaabo uga qaado waxaan ka codsanaynaa weliba dee ii sheeg adi priority in la siiyo oo muhiimad gaara la siiyo maadaama dadka meesha ku nool ay yihiin barakacyaal half milyan ka mid ah ay dadkii kalena taacbaan yihiin sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha eh, samafalka iyagana maadaama dadkaas markii horeba ay dhibaataysnaayeen dadkaas half milyanka oo meesha qaxootiga kuwa iyagaa kaalmayn jiray wax siin jiray in kaalmadaas sii kordhiyaan weliba si degdeg ah maadaama hadda option kale mise eh, eh, eh, fursad kaloo ay haystaan ay- aanan jirin marka waxaan u- ka rajaynaynaa insha allah dowladda waxa maanta loo jooga dowladdii waaye ciidan ku filan bay haysataa dowladda waxaan ka rajaynaynaa waddadan weli baydhabo ma waxay sii saamayn doontaa ilaa iyo gedi iyo gobollada ka sii dambeeya waayo waddada baydhabo ka- eh, muqdisho ka baxda ee baydhabo sii marta waxay u sii gudubtaa gobollada ilaa iyo gedi meelo kale ay saamayn doontaa marka waxaan rajaynaynaa nolosha dad badan oo soomaaliyeed ay saamayn doontaa eh, in si degdeg ah gurmad loogu sameeyo dowladdana ay ay tillaabo ka qaadaan rajaynaynaa aada u mahadsantahay
Ah, bismillaah baydhabo maanta ku toddoba ay tahay ee, way xiran tahay sida idinka aa ogtiin shabaabaa xirtay ee, waddooyinka meel la galaayo ma lahan raashiin ma lahan Ah, kiilada sokorta laba doolaraa la gadaayaa Ah, litirka shidaalkana saddex doolaraa la gadaayaa laakiin taas waxay u taallaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ciidamo way joogaan ee, oo loo baahnaa inay dadka u adeege- u adeegaan shacabka ay u adeegaan waxaa iyaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidan soomaaliyeed ay u yihiin oo ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan waxaan ka codsanaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shir kala gedisan ee dowladda oo ra-iisul wasaare iyo guddoomiya baarlamaanka uu ku jiro si degdega in wax looga qabto arrinkaas sababtoo sida idinka aa ogtihiin baydhabo waxaa ka jiro macaluul badanaa ka jirto abaaro badanaa soo noqnoqday fatahaado badanaa ka dhacay ayadoo saas ay tahay go'doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas marka dowladda federaalka soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalanka argixisada la samaynayo hadday wadaan ha soo dedejiyaano haddii meel uu ka yaaleen inay soo qaadaan waajibay ku tahay ayagaa shacabka matalo maamul goboleedka uu u horeeyey madaxweynaha ee maxaa la dhahay cabdicasiis iyo xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah shacabka soomaaliyeed oo ku nool degmada baydhabo inay oga qaadaan go'doonka saaran sida idinkaa og tihiin hal qof iyo laba qof iyo saddex qof ka badan ma ahan dadka wadooyinka maxaa la dhahayay ee dadka u istaagayo oo diidaayo in maxaa la dhahay raashinkii iyo wixii markaas ay shacabkaas ay u baahnaayeen soo galaan ayadoo saas ay tahay haddana kumanaan kun oo dad eh saddex qof qabsanayaan waxay rabaan keliya in lala dagaalo in lala dagaalana dadka ee mas-uuliyadda sheeganayo uu madaxweyne cabdicasiis ugu horeeya waajib ku tahay waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah shacabkaas looga qaado dhibaatada idinkana waa mahadsantiin
gobolada oo dhanba mataqaanaa oo koonfurtaba go'doona saaran ilaa iyo webi jubba ilaa webi shabeelle labadan webi dhexdooda waa go'doonsan yihiin horta idanka magaalada baydhabo lahaa dhehena gobolladaas gobollo dhan waaye gobolladaasoo dhanaa go'doon ku jira bismillaahi raxmaan raxiim go'doonka een, gobollada koonfureed la saaray waxaan u malaynayaa ciidan naguma yaro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa la rabaa inay wax ka qabtaan ayagay u taalla waxaan mataqaanaa aan aan halkan kala hadlaaya madaxweynaha qaranka iyo wasiirkiisa gaashaandhigga in ay go'doonkaas ka jawaabaan haddii ilaahay yidhaahs sida ugu dhaqsida badan shacabkaas gobolladaas ku nool lix iyo toban sana awal go'doon saarnay hore haddana mid kale in loogu daro aad iyo aadaan ugu xumahay baddoodiina waa xamar baddoodii ma haystaan horaa looga xirtay siyaasad bay baddoodina ku xirantay mar horeba haddana tii xamar waxay ka qaadanayeen in laga go'doomiyo aad iyo aadaan ugu xumahay marka jawaabtaas waxay la taalaa dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed inay si degdega wax ugu qabtaan madaxweynaha qaranka qaas ahaan ciidamada mataqaanaa ee soomaaliyeed ee qaranka waa inay ka jawaabaan arrintaas haddii ilaahay yidhaahdo caasimadda koonfur galbeed oo kumeelgaarka ah iyo gobollada oo dhanba mataqaanaa oo koonfurtaba go'doona saaran ilaa iyo webi jubba ilaa webi shabeelle labadan webi dhexdooda waa go'doonsan yihiin jawaabteeda degdega dowladdaa laga rabaa awaleyba hore u go'doonsanaayeen haddana in mid kale loogu daro oo la dhahaa hebelo waa yeelay uma dulqaadan karno mudana madaxweyne arrintaas wax ka qaba adi wasiirkaaga gaashaandhigga wasiirkaaga arrimaha gudaha gudomeyntii waxaa waxaa la leeyahay ee, ciidankii ee, koonfur galbeed ee waxaa loo soo raray magaalada baraawo oo xiisan ciidamada dowladda dhexdiisa ka taagan tahay sababta keentayna waa taas in magaalada ay al-shabaab dul yimaadaan
ciidamada koonfur galbeed meelna looma soo rarin inay waddankooday joogaan ciidamada federaalka oo qarannimada qaranka soomaaliyeed waa inay kow horta ka jawaabaan tan koonfur galbeedna iyadana waa ku xigtaa waa inay labadoodaba ay wax ka qabtaan
waa hagaag marka dhabi wanaagsan ayaanu daleenahay dhegaystayaal taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada galcad ee gobolka galguduud ee soomaaliya halkaas oo ka socdo abaabul ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab waxaana ee taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliya socdaalkiisa ku weeliyey saraakiil ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya halkaasi oo uu furmaha dagaalka kula kulmay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan geedaha dagaalka ee magaalada galcad ee gobolka galguduud ee soomaaliya taliyaha ayaa warbixin ka dhagaystay saraakiisha ciidamada ee ku sugan geedaha dagaalka ee magaalada galcad sidoo kale waxa uu ku bogaadiyey ee doorka muhiimka ah ee ka qaadanayaan dagaalka ka dhan al-shabaab iyo howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ciidamada ay fuliyeen jenaraal axmed aadan taliyaha ciidanka ee dhulka xoogga dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ciidamadan waxay ku wargeliyey inay ugu diyaargaroobaan wejiga labaad howlgalka ka dhana dagaalamayaasha shabaab oo la filayo in maalmaha soo socda uu ka bilaawdo bariga galguduud dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu toddobaadyada soo aadan ee u- markaas ay aan idhaahde ku socdaali doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta kumeelgaarka maamul aan idhaahde magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaasi oo uu madaxweynuhu ee, ka dhigan doono madaxtooye kumeel gaara islamarkaana ee, ay noqon doonto halkaa ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ugu cunuqan doonto howlgalkooda ka dhan ah shabaab ee deegaanada galmudug arrintaas waxaa warbaahinta caawa la wadaagay gudumkaxeenka amnigii siyaasadda maamulka gobolka mar uu ka hadlayay dagaalka ka dhan ah shabaab waxa uu sheegay in dowladdu ay door muuqato ay ka qaadanayso ama door fircoon ay ka qaadanayso sidii shabaab lagaga cilibtiri lahaa meelaha ay dalka ka joogaan siduu yidhi بعد صحفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب موضوعا وما انت هلكن لوغا هدليا وموضوع موضوع عاد اقيم بدن عاد نو بلارن وقت انتان كبدن ان لو هلو اي عاد ياد وفيعنا لهيد وانا وما هد علينا يا وزارة ورفافينتا وما ركتي هوشان ايضو سلقوه khawaarijta iyo maaragtay gaar ahaan fikirka xag jirka fikirka xag jirka markii la yidhaahdo dadka soomaaliyeed waxaa ku soo dhacaya shabaabaa ku soo dhacaya khawaarijtaas maxaa yeelay iyagaa maantay wax kasta oo xun oo dadka lagu sameeyo ayagaa bannaystay ayagaana u taagan jid kasto qofkuu raba ha noqdeen qof kastana ku fulinayo ama qof ajanabiya ha noqdo ama qof maaragta soomaaliya ha noqde ayaga oo u kala aba yeelayn kanaa yar kanaa weyn kanaa odaya kanaa maaragtay maamaa midna ayaga u ab yeelayn wax allaale wixii ay is yidhaahdaan danihiinay ku jira mararka qaarkood xataa qofaan waxba ka dhibin ayagoo raba inay dadka ku cabsi geliyaan oo wuxuu ka sameeye la arag amaba ah inuu wax samayn karaba gaarin ay say rabaan ka yeelaan oo dilaan oo si xun weliba u dilaan marka waa waa kooban tahay halkaana laga sheegay haddaayey hub kaliya lagulama dagaalami kara nimankaas nimankaas waa in dhaqaalaha lagala dagaalamo waa in maaragtay dadka laftirkooda ay rabaan inay waxaas ku qanciyaanna waa in ayaga laftirkooda lagala dagaalamo see loola dagaalamayaa dadka waxaa loola dagaalamayaa culimmaduna waa wacyi gelinayaan waa la hadlayaan waxaan shayaadiintu ay sheegaydaa inaysa diin ahayn ayaa loo sheegaya loo kala hari maayo si kasto haddii kuwa oo degmooyinka jooga inta la isugu keena degmooyinka lala hadli karo oo la wacyi geli karo oo ciidamadu la hadlaan saraakiishu la hadlaan oo culummadu la hadasho halkaas waa lagala dagaalami karaa ha waxaa kaloo lagala dagaalami karaa maaliyaddana waa lagala dagaalami karaa qof kasto adduunka wax xoola la-aan dhaqaaqa ma jiraan nimankaas waxa dadka soomaaliyeed ay ku baabi'inayaan arkaydiin waa dadka soomaaliyeed lacaga ay ka qaateen oo ay siiyeen dowladda soomaaliyeed hawshaas dagaal adag ay la gashay meel fiicanay maraydaa in la sii adkeeyo oo dagaalkaas aada loo sii adkeeyo oo xoolaha lagala dagaalamo hubka meeluhu uga gudbaayo lagala dagaalamo taasna waa muhiim dagaalka oo xabadaana waa ku socdaana in dadka soomaaliyeed iyagoo iskaashanaya oo dowladdooda garab taagan ayadana in lagula dagaalo saddexdaas qodob ayaa bays u ah in nimankaas maaragtay lagula dagaalo iyo dabcan qodobo badan oo kale oo maaragta aniga waxaan kusoo celcelinayaa dadka soomaaliyeed waa dhow yihiin shalay meeshay joogeen meel ka sokeyday joogeen joogaan dowlad hoggaan u ahay heleen oo ay u jeedaan inay hogaaminaydo dagaalkii kana go-an tahay in shabaab meel cid looga soo wada jeesto oo maantay ay maraydo madaxweynaheennii maalmo kadib inuu safro oo dalka meelo gobollaa intuu tago inuu halkaas fariisto oo ku hoydo oo ku harsado oo wakhti ku qaato madaxdii halkaas tagaan ayaga oo ay tahay qorshaha ay wadaan fikirkaas xag jirka iyo khawaarijtaas sidii loo soo daba jari lahaa marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin annaga insha allahu tacaala waxaan rabnaa soomaali haddaan nahay gaar ahaan dadka reer gobolka banaadiraan la hadlayaahe khawaarijta ha loo soo jeesto hana lala dagaalo hana la iska ilaaliyo kuwa ay ku shaqaysanayaan oo meel kasta ha joogeen oo isku dayaaya inay dhuntaanna ha iska ilaaliyeen gacanta cadaaladda ama sharciga maray soo galayaan markaas ay soo galaanna kama faka doonaan marka ha laga dheeraada nimankaas meel kastoo ay joogaan asalaamu calaykum raxmatulla barakaatu
waa mahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir waa ka xumahay intaanan wasiirka u yeedhin Eh, waxaan iloobay inaan u yeedho eh, wakiilka accept international oo nala jooga iyo zuke Eh, fadlan eh, welcome yezuke in two minutes please Okay, no, no, no, it's a one minute. all right, assalamu alaikum. Uh, wa- maga aig waga, uh, no, no, first of all, Barshman Aksan. Maga aig waga yo-
cam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaalku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac xeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii faafaaninta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
xad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolari bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba idahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qoramahan adeegyada aad ka helayso ibs bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si free ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa ibs bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka caruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uur ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintasi dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan ku saafmeero barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan magaalada muqdisho farsamada axmed cali maxamed ayuu ahaa anigoo cabduqaadir cismaan ilo ayaa caawa idiin soo saaray barnaamijka halkan idin kala soo codsiinaya nabadgelyo